bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiye bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta al-shabaab kaasoo bogaadin loogu diray jamaaco ka jihaada saaxilka iyo saxaraha afrika askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay isgoyska ex kontarool afgoy ee magaalada muqdisho guutada madaaficda ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar duqayn loo adeegsaday ku qaaday saldhig ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka calamada ee duleedka magaalada muqdisho bulshada ku nool jubbooyinka ayaa dareen murugo leh ka muujiyey beeraleydii uu dhowaan maraykanku ku dilay meel u dhow degmada jilib ee jubbada dhexe qoysas ku kulmay magaalada muqdisho ayaa ka cawday guddoomiyaha dowladda federaalk ee degmada dayniile kaasuu burburiyey hanti ay lahaayeen markab shidaal oo laga leeyahay dalka norwey ayaa dab ku qabsaday agagaarka xeebaha gacanka khaliijka ee qaaradda eshiya warkeena waxaa qayb ka naqan doonta xubinta ganacsiga u diyaar garooba isagoo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fidsan maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiye bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta al-shabaab kaasoo bogaadin loogu diray jamaaco ka jihaada saaxilka iyo saxaraha afrika warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheena zakariya cumar xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ugu horeyn bayaankeeda ku bilowday salaan qadarin ku dheehan tahay oo ku socota halgamayaasha dhufayska weyn ee ka jira waddanka maali bayaanka ayaa lagu soo qaatay nusuus sharci ah oo ka tarjumaysa sida uu allah kor ugu qaaday kelimadiisa hoosna ugu dhigay tan shisheeyaha iyadoona nebigeenna salaallahu calayhi wasalam uu sheegay inaysan diinta ka idlaan doonin koox muslimiin ah oo u dagaalamaysa ilaa qiyaamaha laga gaaro waxaan halkan salaan ay ku dheehan tahay qadarin iyo walaaltinimo gacaltooyo u soo gudbinaynaa walaalaheena soo majeystayaasha ah iyo ubadkii yuusuf bini tashfiin libaaxyada saxaraha iyo fursaanta geesiyada ah ee jamaacada nusratul islaami walmuslimiin ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ay sheegtay inay ka hambalyeynayso wacdaraha ay dagaalyahanada jamaacada dhigeen iyo guusha ay ka soo hooyeen dhulka maali ee muslimka ah waxa ay sheegtay inay ka hortageen shirqoollada faransiiska iyagoo riyadoodii u bedelay mid dhalanteed naxdin badan bayaanka ayaa lagu yidhi islaamka waxaa dhulkaasi looga taagay qalcado aad u adag oo lagu dhisay aqoon iyo ijtihaad dhulkaas oo ah mid ka mid ah yoolalka uu hiigsanayo duulaanka faransiiska iyo maraykanka ay ku soo qaadeen qaaradda afrika iyaga oo eegayo goobta istaraatiijiga ah uu dhaco iyo dhaqaalaha ku jira intaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay sheegtay inaanan ereyo lagu soo koobi karin sida ay ugu faraxsan yihiin sugnaanta halgamayaasha dhulkaasi garaadka ay u leeyihiin asbaabaha lagu hela guusha waxaana la daraaseynayaa kaalintooda iyo sida ay u yihiin tusaalaha wanaagsan midnimadiinna iyo iimaankiinna ayaad uga soo gudubteen caqabadooyin fara badan iyo hagardaamooyin la idinla maleegayay wararka dhankiina ka imaanayay iyo bayaanada howlgalladiinna waxa ay noqdeen kuwo qaboojiyay laabta dadka muslimiinta ah laguna dabarogay xamlada saliibiga ahayd ee lagu soo qaaday dhulalka muslimiinta laguna kala diidaya damacyadii guracnaa faransiiskii gaalada ahaa iyo dabadhilifyadiisii afka aad ciidda ugu geliseen wuxuuna faransiiska isagoo dulaysan dareemayaa in dhulka islaamka ay maali ay joogaan rag muslimiin ah kuwaas oo cid aanan allah ahayn ka cabsanaynin hamigoodana uu sarreeyo iimaanka iyo allah ku qabaanna uusan ahayn mid la loodin karo ayaa lagu yidhi bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka halgamaysa bariga afrika waxa ay sheegtay inay garab iyo gaashaanba u yihiin mujaahidiinta ka halgamaysa dhulkaasi maali iyadoona xustay inay halkan ka dagaalamayaan balse ay quluubtooda dhankooda jirto carabyadoodana ay u duceynayaan ayna yihiin walaalahooda diinta intaas kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dirtay fariimo dhiiragelin ah waxaana ay tidhi waxaan idinku dhiiragelineynaa inaad dhabahaas jihaadka kusii socotaan aadna xoojisaan arbaaxooyinka aad u geysanaysaan saliibiyiinta iyo murtadiinta goob weliba oo aad ku aragtaan guushu waa ay dhowdahay kadibna guutooyinka mujaahidiinta oo goob weliba isaga yimid waxa ay ku kulmi doonaan barxadaha al aqsa iyagoo takbiirsanayo maalinka fadxiga weyn uu dhici doono allaha iyo u walaalaheenna maali ka aqbal jihaadkooda iyo nafurkooda kuna xooji sabar iyo sugnaan quluubtoodana xasilooni ku abuur una fur qulubta addoommadaada iyo dhulkaaga gacantooda allaha iyo ku jibi faransiiska saliibiyiinta ah iyo xulafadooda kuna guulayso guul ay ku naalloodaan jiilka soo socdo allah iyow u gargaar mujaahidiinta waddadaada ku dagaalamaysa meel weliba ay joogaan ummadaadana u soo celi sharafkii iyo hogaanimadii ay ka dhaxli lahayd ummadaha dhexdooda adiga ayaa allah iyow wax weliba awoodo ayaa lagu yidhi gabagabada bayaanka waa mahadsantahay zakariya askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay isgoyska ex control afgoy ee magaalada muqdisho warkaas iyo warar kale oo ku saabsan guutada madaafiicda al-shabaab oo duqeyn ku qaaday saldhig jabuutiyaanka ay ku leeyihiin hiiraan iyo weerar kaleoo lagu qaaday deegaan ka tirsan shabeellaha hoose waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheen haashim cabdinaasir xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo qorshaysan ka fuliya gobollada hiiraan baraandir iyo shabeellada hoose kuwaas oo ay ku beegsadeen ciidamada dowladda federaalka ee la shaqeeya shisheeyaha dalka kusoo duulay haddaynu ku horrayno gobolka banaadir howlgal gaar ah oo ay fuliyeen rag ka tirsan katiibada moxamed binu maslama ayay ku dileen askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka howlgalkan ayaa si gaara kaga dhacay isgoyska ex control afgooye waxayna mujaahidiintu halkaa ku dileen askarigan oo la sheegay inuu isgoyskaas dadka ku dhibi jiray ex control afgooye ayaa hore waxaa uga dhacay weerar toos ah iyo qaraxyo lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka dhanka hiiraan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar duqayn loo adeegsaday ku qaaday saldhig ciidan oo ay askarta jabuuti ku lahaayeen degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan madaafiicda ayaa gudaha u galay saldhigga sida laga soo xogtay dad jalalaqsi ku sugan waxaana la xaqiijiyey inuu khasaare soo gaaray ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah duulaanka dalka lagu soo qaaday gobolka hiiraan oo ay ku sugan yihiin ciidamadan ayaa mar walba waxaa ka dhaca weerar toosa iyo qaraxyo kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyey askar badan oo ka tirsan kuwa jabuuti shabeellada hoosena waxaa rag ka tirsan ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ay weerar ku qaadeen fariisiin ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka calamada ee duleedka magaalada muqdisho weerarkan oo dhacay habeennimadii xalay ayaan ilaa hadda laga helin faahfaahin badan waxaan howlgalladan oo idil ay dhacayaan iyadoo shalay weerar toosa iyo kamiin uu ka dhacay gobolka shabeellada hoose kamiinka ah ayaana lagu beegsaday guddoomiyaha dowladda federaalka u qaabilsan degmada qoryooley kaas oo si dirqi ah kaga badbaaday iskudaydil oo ay damacsanaayeen inay ku qaarajiyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse waxaa kamiinka lagu dilay laba askari mid kalena dhaawac daran ayaa soo gaaray bulshada ku nool jubbooyinka ayaa dareen muruga leh ka muujiyay beeraleydii uu dhowaan maraykanka ku dilay meel u dhow degmada jilib ee jubbada dhexe waa kan wariyeena muuday oo warkan inoo soo jeedinaya qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan wilaayada jubbooyinka oo aan maanta ku dhex waraysanay meelo kala duwan ayaa dareen caro leh ka muujiyey dilalkii habeenkii arbacada iyo galabtii isniinta ka dhacay nawaaxiga jilib kuwaasoo uu maraykanku u geystay dad beeraley ah bulshadu waxay aaminsan yihiin in maraykanku uu u jeedo qof walba oo ashahaata axmed maxamed yuusuf dareenka annagu aad buu u kaxsan yahay wuxuuna la kaxsan yahay dadka muslimiinta ee la gumaadahaya meel ay joogaanba ama ameerika ha joogo ama yurub ha joogo ama soomaaliya ha jooge khaasatan weliba dadka soomaalida eh ee meesha lagu gaadaya beeralayda oo la dhaafinhaya beerahoodii baan aad oga soo xunnahay ameerikana waxaan u aragnaa iyo xoosh inay tahay daallan tahayna wuxuu markuu daalo wuxuu sameeyaa wixii u dhow buu ku dhegaa bahalku ruwaaga hataa daftiisa haddii maarata la cayriyo la cayriyo wixii u dhow buu qabsadaa marka hadda ameerika waxay maraysaa daalkii ugu dambeeyey marka yuxuushnimadeeda sidaasaa ku soo baxaysaa waayo waad arkaysaa falastiin sida loo gelaayay soomaaliyana sidoo kalea laga rabaa marka waxa weeyaan annagu dadka soomaalida waxaan oga digaynaa inay kor isku qaadaan haa ooy ka dhiidhiyaan ooy dagaalamaan ooy afka iyo codkaba dhiibtaan intaasaannu doonaynaa duqaymada arxandarrada ah ee ay ka geysanayaan guud ahaan deegaanka ama dhulalka ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ah ay ka geysanayaan gaaladu una geysanayaan dadka muslimiinta ah ee ah dadka allah subxaana wa tacaalaa diintiisa qaatay duqaynta ay u duqaynayaanna ay tahay dadkaas inay ilaahay subxaana wa tacaala ay rumeeyeen bese wax kale aan ahayn horta waan ka xunnahay si waxaa weeye waxaan uga xunnahay tanqasho ay ku jirto oo ah dad muslimiin ah ee walaalaheen ah ee laga xaqdarsaday ay dishay gacan ka xaqdaran inay yihiin baan horta aaminsannahay waxaa weeye hadda sida acmaliyaadka ama shaqooyinka ay fulinhayaan waxay u muuqataa inay tabar dhigeen wallaahi oo bilaahi ay tabar dhigeen marka muslimiinay waxaa idin leeyahay kaca oo ilaahay ka baqa subxaanau wa tacaala oo gaalada siday noo raadsanayaan aan u raadsan annagaa ka badan gaalade waxaan u arkaa haddaan ra'yigay aan ka dhiibto duqeynta uu wuxuushnimada oo dadka beeraha tacbanaya oo oo nimankan ninkan waalan oo trump waalan jinniga qaba oo nimanka masaakiinta oo waxba galabsan oo shacab iska ah oo aad aragtaa internetka lasoo dhigay uu leynahayo waxaan u arkaa nin wax magarataa inuu yahay oo wuxuushnimo ah oo dadnimo ay ku jirin oo dareennimo ay ku jirin oo hataa ah wax dagaal qofka waxa weeye dagaalnimadeenii waa ku baaba'ay wax uu haya ma laha wax ciidan uu la dagaalamayna ma laha dadkii maatada ayuu dhammaynahayaa marka dareenkayga haddaan ku dhiibto waxaweye gaalada marka horeba ilaahay subxana wa tacala ayaa noo sheegayo gaal annaga hariir maba lihinba muslimiinna waa aragtaan dadkii beeriyaa la dhammaynayaa dadkii dugsiyaasha la duqaynayaa masaakiinta la dhammaynayaa qof loo reebanahaya ma laha shabaab lama rabo qofka hadduu aniga muslima ahay hadduu dhaho wakaas waa la duqaynaya maraykano waxaa ogaataa annaga dadka soomaaliyeed waxaa ugu baaqa shabaab lama rabee war hadla kaco habeen hore ayay ahayd markii ciidanka bangaraaf ay meel kale oo u dhow jilib ku dileen nin beeraley ahaa iyaga oo maalin ka horna dilay nin kale oo beeraley ah kaasoo ay duqeeyeen xili uu iyagnaa salaada casir qoysas ku kulmay magaalada muqdisho ayaa ka cawday guddoomiyaha dowladda federaalka ee degmada dayniile kaasuu burburya hantii ay lahaayeen waa kan weriye maxamed cali aadan in labaatan mitir iyo labaatan mitir layska fashay dhulkii jidka dhex oo labaatankaa wax naloo sheega ma jiro lalama weydiinin milkiyadda wax ku leenahay waa qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo ka cabanaya dhul ay ku leeyihiin degmada daynile gaar ahaan xaafadda jabadcadde inuu cagaf dhulkaasi geliyey guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban degmada daynile ee gobolka banaadir dadkan ayaa ku eedeeyey in guddoomiyaha si sharci darro ah dhulkooda u boobayo iyagoona soo bandhigay tukumiintii ay sheegeen inuu yahay mid sharciyeysan oo dhulkaasi iyagu leeyihiin
waxaan u nimid halkan cabasho aan ka muujinayno dhul aan leenahay oo sharci leh oo dukumiinti leh oo ummad badan ay wax ku leedahay oo aniga goofniga aan ka mid ahay in katarabiil inta la qaatay la geliyey iyadoo cidna statementigaan akhrista ayna dhihin habeen madow ayaa katarabiilo lagu faray dhulkeenna wax statementi nalama siin dhulkaas wuxuu leeyahay dukumiinti cad nidaamka in la ilaaliyo lahaanshadiioo cad iyo dukumiintigo cad ayaan caddaynaynaa in labaatan mitir iyo labaatan mitir layska fashay dhulkii jidka dhex oo labaatankaa wax naloo sheega ma jiro nalama weydiinin milkiyadda wax ku leenahay inta qofoo wax le nalama weydiinin taas waxaan u aragnaa qalad inaan ninkaas jacfara dhulkaas oo falayo xaqdarrada ku falaayo oo shacab leeyihiin oo dhul cabiran yahay oo rasiid iyo rashaboota la siiyey nala siiyey dadka horena aan nahay noola cabira dhulkaas oo aan alxamdulilah dhulkaasaa meeshaas ku yaalo oo xoog lagu falaayo waxna laga qabto ninkaa jacfar ah haddii dowladda wax kaka qabtane dukumentiga nala siiyey oo sharciga aan ku nahay wax kama jiraan hana yidhaahdaan magaalada muqdisho ayaa caan ku ah dhaca ku salaysan boosaska ay dadku leeyihiin kaasoo ay geysanayaan saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalka war ku saabsan markab shidaal oo laga leeyahay dalka norway oo dab ku qabsaday agaarka xeebaha gacanka khaliijka ayaa idinku soo maqan balse markaan xubinta ganacsiga iyo weriye maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad iminkana waa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeya ee suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddeeda haddaan ku horrayno waxaa jiritaankeedii maanta la iibinayay koob iyo labaatan dollar iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa afar iyo labaatan dollar bariiska waxaa la iibinayay loorkiisii saddex iyo labaatan dollar halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay labaatan dollar iyo bar baastada nooca loogu iibsiga badan yahay uguna fiican waxaa la iibinayaa kartuunkeedii lix dollar makaroonida nooca yaryar waxaa kartuunkeedii la iibinayay lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v i b da loo yaqaan waxaa maanta la iibinayay kartuunkeedii sagaal dollar dhibic toddobo caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo kow dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka yahay lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan egno nuuceeda ugu wacan waxaa la iibinayay koob iyo toban dhibic laba dollar markaana haddaan u weecanno dhanka suuqa sarrifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay labaatan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
halka warkanna udi kaga imaanaya waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan markab shidaal oo laga leeyahay dalka norway ayaa dab ku qabsaday agaarka xeebaha gacanka khaliijka ee qaaradda eeshiya galabnimadii arbacdii ee lasoo dhaafay ayaa markab shidaal oo laga leeyahay dalka norway wuxuu dab ku qabsaday agaarka xeebaha gacanka khaliijka ee qaaradda eeshiya sarkaal ka tirsan xukuumadda dubay ayaa xaqiijiyey in markabkan uu dab qabsaday waxaana uu sheegay in qiyaastii afartan kilomitir uu jiray meesha uu dabka ka qabsaday dekadda magaalada sharjah markabkanna way leedahay shirkad ku taala dalka norway ayaa waxaa lagu magacaabaa m v osberey waxaana uu shidaal ka soo qaadi jiray waddamada khaliijka markabkan ayaa la rumaysan yahay inuu jiro khasaare maaliyadeed oo xoogan oo soo gaaray waxaana ciidamada badda ee imaaraadka ay diideen in wax faahfaahin ay ka bixiyaan iyagoo isku geedaamay markabka gurmad xooganna u diray milatariga maraykanka ee dhankiisa kaga sugan gacanka khaliijka ayaa waxa ay sheegeen inay ka warqabeen in markabkan uu dab qabsaday arrintan ayaa imaanaysa iyadoo xiise dagaal oo u dhexeeya maraykanka iyo iiraan ay ka taagan tahay gobolka marar badan oo uu dab ku qabsaday maraakiib shidaal gacanka khaliijka ayaa dowladda maraykanka waxa ay ku eedeysay iiraan balse hadda lama hubo cidda rasmiga ah ee ka dambaysa dabkan qabsaday markabka warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa